wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay shirka xoojinta xiriirka wasaaradaha xanaanada xoolaha ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la qabsiga cimilada iyo dhinaca wax soo saarka cuntada xoolaha waxaa ka qayb galay shirka xubno ka socday wasaaradaha xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedyada dalka khuburo ku takhasusay wax soo saarka xoolaha iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen maxamed ayaa ka warbixiyey muhiimadda shirkan aad iyo aadaan u faraxsanahay inaan idin daahfuro mawduucan oo iskugu jiro laba qaybood qaybta hore oo eh in wasaaradaha dowladda federaalka wasiirka wasaaradaha dowladda federaalka ragga ka socda iyo tiimamka ka socda wasaaradaha heer state inay tala ka yeeshaan arrimo aad muhiim u ah guud ahaan adduunka iyo gaar ahaan soomaaliya daadad oo iska socdo in dhulkii daaqsinka ahaa uu baaba'o waxyaabo badan oo aanan horey u jiri jirin inay soo laabteen marka waxaa muhiima maanta arrintaas ayadaa in laga tashado oo sidii looga hortegi lahaa ay ugu horreyso sidii dadka loo wacyigelin lahaa sektarkan wuxuu qayb badan ka qaataa horumarka dalka oo dhinac walba hadday noqoto shaqo abuurka number one uu ka yahay dadka soomaaliyeed oo maanta xoolaha ka shaqeeya tiradooda inta ay leeb tahay waa ogtihiin haddii ay noqoto dhinaca ekonomiga dhaqaalaha xaggiisa hadday noqotona meelaha ugu badan oo dalkan dhaqaalaha oo uga soo xoroodo waayo weliba si gaare lacagaha bannaanka nooga soo laabto sektarka ugu badan oo lacag soo celiyo dalkan bannaanka lacagta ka soo celiyo cuntooyinka lagu cuno gudaha ee dalkana looga faa'iidaysto waxaan kalaan rabnaa in laga faa'iidaysto waxyaabaha kale oo yararkaa xoolaha ay soo saaraan sida xaragooda ama maqaarkooda in caanahooda naftooda la warshadeeyo oo dhowr nooc laga dhigo waxyaabo badan in laga soo saaro insha allahu tacaala haddii ilaahay edmo waxaan rabaa arrintaas ayadaa in aad ka shaqaysaan kuna dadaashaan insha allahu shirkanna aad ka soo saartaan waxyaabo badan oo ugu muhiimsan arrimahaas shirkan ayaa marka uu soo idlaado waxaa laga soo saari doonaa qodobo muhiim ah oo ku saabsan dhinaca wax soo saarka cuntada xoolaha